raggan oo lagu qiyaasay la labaatan inay gaarayeen ayaa xalay sikdir dhexe weerar ku qaaday gudaha magaalada kamuudi oo afartan iyo shan kilomitr in ka yar u jirta magaalada gaarisa raggan ayaa halkaasi waxay ku dileen saddex ka mid a macalimiinta tuuladaasi wax ka bariyay caruurta sidoo kalena waxay halkaasi ku dhawaaceen laba ka mid a dadka rayidka oo halkaasi ku sugnaa ciidamada booliiska ayaa xaqiijiyey in dhacdadaasi ay ka dhacday deegaankaasi waxayna ciidamada booliiska sheegeen in xarunta ciidamada booliiska deegaankaasi dab u qabadsiiyeen kooxdaasi shabaab lagu toonsan yahay iyo weliba anteenada shirkadda safaricom xasan cumar waa mudanaha deegaanka naanigi laga soo doorto oo khadka telefoonka deegaanka kamuudi aan kula xiriiray ayaa wuxuu v o e da oga warramayaa sida wax u dhaceen deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd kowdii iyo afartan daqiiqa baa lasoo galay lasoo weeraray saddex macalimiin oo isboolka hoose oo kamuude yaa meeshii lagu dilay xeeradii ebi oo meesha ku yaallay cambyar oo meesha ku yaallana waa la gubay bertii isgaarsiintii oo safaricomti la isticmaalahayana waa la qarxiyey marka walaalow hadda waxa u weyn hadda meesha dhaawac zaa'idka gaaro saddexda macalimiin oo meesha lagu dilay mudane xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay in argagax fara badan ay ku keentay dadka rayidka dhacdadii xalay dhacday ilaa iyo haatanna fajiciso ay ku noqotay weerarkaasi sida halista ay ugu soo qaadeen dadka rayidka ee tuuladaasi degan arrintan waa un kolley sida wax qorshaysan ahaan buu u dhacay marka kolley un dadkii waxay sheegayeen dad fara badan inay soo galeen tiro labaatan dhan iyo meelaas inay ahaayeen walaalow argagax wuu jiraa waxa hadda noogu daran oo annaga haddaan nahay hadda north eastern khaasatan garissa county maalin hore lagdheera waxay ka dhacay waad ogeedeen haddana faafi macalimiintii wordkoo dhan saaka way soo wada baxeen yaan ku dhihin wordkoo dhane faafi oo dhan maxaa yeele garmagaalla macalimiintii joogeen kuwii burraa joogeen kuddi way soo wada baxeen waxay arkeen in wax taageeteed ayaga gaar looga taageed garaysanyo inay yihiin marka niyow hadda waxa noogu weyn oo na gaaray khasaaraha noogu weyn oo na gaaray waxaa waaye in macalimiintii oo tacliintii meeshay ku baaba'day dad macalimiintii soo wada guureen dadweynihii hadda way naxsan yihiin dad oo macalimiin local ma haysano kooxdan ayaa sidoo kale xalaytu waxay la hadleen haweenka dhakhaatiirta iyo weliba macalimiinta masiixiyiinta halkaasi ku sugnaa waxayna ku wargelin iyagu aysan u soconin keliya aysan ay beegsanayaan ragga masiixiyiinta ka shaqaynaya deegaankaasi kamuude waan dhacdo markii ugu horreysay deegaankaasi ka dhacda dadka rayidka deegaankaasina cabsi fara badan gelisay macalimiinta hataa meesha macalimiinta lagu dilay qolka kasoo horjeeda waxaa deganaa dumar oo macalimiin iyagana kolley siday noo warram aan waraysanay waxay noo warrameen inay inay la hadleen oo ay dheheen iniga idima jeedno oo ini waxba idima yeelayno kadibna nimankii raggi meeshaay ku dileen hasha maadhamta oo naas baa joogtay naas baa joogtay isbitaalka way u tageen iyadana sidoo kale way la hadleen waxayna ku dhaheen haddii aniga adag kuma baahnin shaqadoodii kalena way iska wateen weeradan saxiiga ee kooxda al-shabaab ay ku qaadayeen qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga ee dalkani kenya waxay albaabada isugu dhufteen iskuullada iyo goobaha kala duwan ee adeegyada ay ka fidinayeen shaqaalaha intooda badan masiixiyiinta u badan deegaanka dheertu qaylidhaan ayaa kasoo yeeraysa waxaana albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare sida waxgaradka deegaankaas oo laanta afka soomaaliga v o e da lasoo xiriiray u sheegeen khaliif aadanna waxa uu kamid yahay waxgaradkaasi lasoo hadlay v o e da sababtan oola soo xiriiray waxaa weeye saaka waxa waaye golaadkii dhirtu ku yaalay dhammaantood albaabada loo xiray waa tahay sareen marigii iyo secondary o dhirtu gals ee labadaba macalimiintii way ka saaka intay shalay imaadeen xalayba way beryi waayeen xalay oo dhan waxay magaaladii maaragtay xaafadahay kusoo carareen haddana marka dambe waaga saaka markuu berya waa dhaqaajiyeen haddii amni darro sababteed mayna u yeeleen wax hadda indhaha aan saareen ma laha laakiin iskooladaanadii saaka waa xiran yihin ilmihii waa joogaan way soo wada xaadireen labada iskoolba way soo wada xaadireen ilmihii macalimiintana waa way ka dhaqaajiyeen marka xagey aadeen macalimiinta macalimiinta gaaris bay aadeen macallin walba meesha gurigiisa buu u laabtay marka hadda carruurta iyo hor jooga carruurta wax hor jooga male ilmaha qaar way wada fikirhayaan wallaahi kuwii naga tegeen ee xaafadaha naga ka tegeen iyo kuwii kale ee meelaha kale ka imaadeen ee maaragtay aqris sababtii u imaadeen ilmihii way wareersan yihiin aada iyo aad bay maaragtay yay yay maaragtay maskaxdooda haataa way isku dhex yaacsan tahay labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kooxda al-shabaab waxay kor usoo qaadeen weerarada ay ku qaadayaan goobaha kala duwan ee gobolkani inta badanna dhaca xuduudda kenya iyo soomaaliya saaran iyo gobolka laamo oo sinta ku haya gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya deegaanka sareeda ayay ahayd halka ay ku dileen afar carruura oo saddex ka mid ay walaala ahaayeen haatanna waxay noqonaysaa in macalimiin ay ku dileen deegaanka ahaa kamuude deegaanka dhicisana waa uu kasii horreeyey iskaba daawa jeer iyo mandheera iyo laamu dhacdooyinka xiga ay ka geysanayaan wadooyinka guud ee gobolkani waxaa buuxdhaafiyey ciidamada amniga oo inta badan gaaf wareegaya tuulooyinka xuduudda kenya iyo soomaaliya saaran balse dhacdooyinkani waxay ku dhacayaan si sibiq ah ciidamada amniguna taxadar fara badan ayay ku jiraan maxamed faarax shire v o a garisa